waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali midikeerka waxasaan u fahamsanaa ilaa hadda kuwa kale lacag yar raban inay ka dhigaan takhtarka la tagaayo meesha liberalka lacag yar raban inay ka dhigaan takhtarka la tagaayo meesha hadda ay lacaglaan ay tahay fahamkayga saas iyo arrimo kale inay gagooyaan ay rabaan liberalka ee lebarka inay dhahooyaan maya lagama lama sameynayo aanaysan fiilayo horta ko very hard question waa kan naga jawaabo koodha aan jeclahay inay rayso waa leba inay raysaan jeclahay waxaa la isku haystaa shaqada waxaa la isku haystaa caafimaadka medicarka waxaa la isku haystaa qaxootiga annaga waxaa noogu muhiimsan shayga aada noogu muhiimsan wuxuu yahay in ay australia qaato dadka dhibaataysana qaxootiyada meel walba jooga in medicareka dadka masaakiinta ah loo daayo oo sidoodii hore medicarekooda ay u ahaato oon lacag aan lagu dalacin ubadkii carruurta in laga taageero oo disadvantageka ah sidii waxbarashadooda iyo waxooda howlahooda iyo faamilyada saboor xoogle inay keenlaan dowladda dhowr noocaasoo kalaa jira khaasatan dadka masaakiinta ee badaha ku dhammaanaya inay australia soo qaatayaan aad iyo aad u qiimoyn lahaa labada ninba ninkii naagta waa aqaanaa laybarka islaambak socota la yidhaahdo jeni maclin ninkana maclama la yidhaahdaa cabbaan meeshan laybar bay ahayd anu waxaan jeclaan lahaa in la bedelo oo anuu hal cod keliyan lay lakin waxaan jeclaan lahaa bal dadku gaar ahaan communitiga asalkooda soo jeedan soomaalidu bal inay alternative kale ku fiiriyaan dhinaca liberaalka ilaa haddana boolisigiisa waxuna kamaan arkin in generalna labadooda boolisigooda isku mid dhinaca qaxootiga marka xoogaa waxaan odhan lahaa dadku alternative kale maadaama dhowr iyo labaatan sano meeshan laybar ay ahayd waxaan odhan lahaa bal markaan liberaalka lagu dayo aad iyo aad waxyaalaha ugu waaweyn oo aan rabo inaan ka taabto waxay tahay horta labada julaay labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan ee laybarka iyo liberaalka waxyaalaha ugu waaweyn ee challenjiga hadda laysku haystaa waxay tahay sida hadda healthiga oo kale educationka oo kale liberaalku hadda siyaasad ahaan runtii markii la fiiriyo hadda xisbigan hadda haysta wax badan buu ku sameeyey dadkii markii loo fiiriyo dalkan dabaqadda saddexaad ama dabaqadda ugu hoosaysay ahaa marka hadda anugu horta waxaan ahay liber saboterana already waxaan ahay member of xisbiga libarka dagaalkana aadaan markaan rabnaa inaan uga qayb qaadano si mataqaanaa dadka yacni dabaqad ahaan kalaas ahaan yani bikaas ilmaheenna hadda xagga waxbarashada xagga caafimaadka haddii hadda xisbigan hadda haysta ay mar kale ay soo noqdaan xaaladdu waxay noqonaysaa mid adag waxaa ka sii daran sida innaga hadda dad soomaali oo kale aan nahay for example dadka migrantiska ah khaasatan ee dadkeenna soomaalida ah yacni hadda xisbiga haysta ee liberaalku wuxuu ciyaarayaa yacni tallaabooyin aad u adag xagga qaxootiga for example hadda waxyaalaha ka dhacaya meelaha dadka offshoreka ay dhahaan ay ku hayaan sida hadda maanlood gabar soomaali ah in ay laba gabdhood oo soomaali ah actually aan dhihi lahaa mid sii horraysay oo iyad isgubtay mid kalena waxaan jeclaa way ku xanuunsatay oo ilmo ayay lahayd oo hadda waa tii halkaan la keenay dhibaatooyinka ugu daranna waxyaalahaas waxay tahay iyagoo mataqaanaa yacnii la leeyahay ciqaab ayaa mataqaana looga dhigayaa dadkii halkaas marka xisbigan laybarku waxaan rabnaa xisbigan laybarku inuu keeno inuu xisbiga laybarku uu sameeyo siyaasad ka duwan siyaasadda hadda xisbigaana ciyaarayaan marka waxaan jeclahay tartanku waa adkaan doonaa tartanka labada xisbi wuu adkaan doonaa baan aaminsanahay weliba wuxuu ka adkaan doonaa wuu ka duwan yahay doorashooyinkii hore markii loo fiiriyo xaaladaha dalka sida hadda dalka xagga dhaqaalaha xagga waxbarashada xagga caafimaadka sidaan hore u iri marka intaas waa inta aan ka dhihi lahaa asalaamu calaykum
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali